labadii cishe lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya dilal loo geystay saddex qof oo dhalinyaro ah oo laba ka mid ah ay walaalo ahaayeen taliyaha booliska amaaninada taliska booliska gobolka banaadir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen askartii ka dambeysay dilka ka dhacay magaalada muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi muqdisho
labadii cishee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dilal taabtay dareenka dadka magaalada kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya dileen laba walaalo isla dhashay kuwaasi oo saaraa mooto bajaaj oo lagu kala magacaabi jiray sakariya iyo sowda waxaana sidoo kale habeenkii xalay ahaa muqdisho lagu dila wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo mahad cabdiraxmaan kana tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed dilaalkaas dhammaan waxaa geysta askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dusha ka saarnaa gaadiidka dagaalka ee dusha ka furan tani waxay keentay dareen dadku ay ka muujiyeen cabsi la xiriirta dilka askarta dowladdu ay geysanayso taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa u sheegay v o a in ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay askartii ka dambeysay dilka loo geysta labadii walaalaha ahaa sakariya iyo sowda haddana ay ku jiraan gacanta hay-adaha cadaaladda sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigaa habeenkii xalay ahaa askarigii dilka ka dambeeyey mahad cabdiraxmaan ee maraya meel ku dhow isgoyska taleexa magaalada muqdisho hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa v o eda kaga warramay sida ay ku suura gasheen gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka labadii walaalaha ahaa ee lagu dila muqdisho ee sakariya sowda
waa uga warbixinay bulshada maalmihii lasoo dhaafay kiisaskii dililka ay dhacay dhammaantood dadka dhibka geystayna gacanta lagu hayaa oo hadda xabsiga dhexaa loo gudbiyey maanta labada kiisba gacan kudhiiglayaashoodii xerlaalinta la marsiiyey xabsiga dhexaana loo gudbiyey wax kaloo problema ma jiraan bulshada soomaaliyeedna waxaa ugu baaqayaa inay booliiska la shaqeeyaan dhacdadii hore xanuunka badneed labada dhacdo wada xanuun badan laakiin dadkii walaalaha ahaa ee wiilkii gabadha sidee lagu helay xogta la helay maxay ahayd dee gaari oo milatarigu leeyahay oo kalarka milatariga ku buufsan yahay ayuu ahaa isgooskoo jaam ahaa awgeena dadka wada joogo goobta calaamadaha ciidamadu ay isticmaalaan gebi ahaan bulshadu way wada taqaanaa nooc walba walaha way taqaanaa xogtayaan bulshada ka helnay iyo wadooyinkii uu maray iyo saacadda ay falku dhacay awgeed isku xirxir iyo formal boliisku isticmaalo loo maray awgiisaan lagu helay wayna qirteen dembiilayaashii geystay falkaas inay ayaga yihiin gaarigana gaarigood u ahaa iyo kaamirooyinkoona saaciday arrimahaasayna wax kusoo idlaadeen alxamdulilah sidai ugu fiicnaan hadda falka kusoo gabagoobo laakiin hafayaane askarta wax dilaysaahay gaarigay saaran yihiin saraakiilaa wato mas-uuliin dowladaa wato iyagaasay ilaaliyaan marka miyaysan dembigu qayb ku lahayn dadka la ilaalinaya gudaha ku jira baabuurka ee aan joojinayne dadka dilay
mas-uuliyiintu gudaha gaarigay ku jiraan xaaladda lagu jirana ma saamaxayso in askariga iyo mas-uulka gaariga gadaal ka saarani mar walba taxadir oo muujina askariga walow ay iska jiri karaan qof oo sida falkan dhacay dadka geystay camal ah ninka mas-uulkana mar walba raali kama ahan in bulshada la dhibaateeyo mas-uulkana mar walba ammaankiisa la sugaa isaga ammaankiisoo la sugayaa ficilo kale la geysan karaa maayna mas-uulka saaran gaariga sarkaal ha ahaado xildhibaan ha ahaado cid walbo ay tahay mid raalli ka ah ma jiro in bulshada la dhibaateeyo laakiin waxaa dhacay labada habeen lasoo dhaafay ee mahad cabdiraxmaan ugu dambeeyey miyaysan ahayn mid foolxumo ku ah ammaanka magaaladan aad ka shaqaynaysaan oo booliisku xol saaran yahay miyaysan ahayn wax welwel iyo walaac ku ah dadka muqdisho wallaahi dadka magaaladu way dareemi karaan waxaan ashidanta waaye laba maalinoo lasoo dhaafay dhaceen dhowr bilood hadda ka hor ama dhicin isgooskoo jaam xun ah la maraayey ciidanka booliisku ka shaqaynayay dadweynuhu isdhaafayeen wax mar walba joogto ahayoo dhacaya maaha wax wax yani kama ku yimid oo ciidanka qaar geystay maayna ciidanka booliiska ku dhex jiro bulshada mar kasta lama caamila wax dhib noocaas kasoo tabinayn weli maan arkin laakiin waa dhacdo mar walba iska dhici karto laakiin sidee u dhaceen maahane sidee looga dabategaa aada u qiimo badan sida looga dabategay eheladiina loo qanciyey boliisku u shaqeeyey baarista la sameeyey dembiilayaashii lasoo helay taasaa wax qiimo le noqotay oo bulshadana ay ku qanacday wiilka mahada sidee loo dila dhallinyarada ah asluubta ka tirsana wallaahi asagana sidoo kale bajaaj u saarnaa askartoo wada xeraysa askari ka mid ah wadada joog joog bajaajka lahay xabadii kaga fakatay marka adiga qofkii dembi geystaa intuu raba ha la ekaado waa dembi habaa ugu darnaada in nafi go'do taasna waxay diinteyna iyo sharcigeyna iyo qawaaniinta caalamiga ka qabaana laga qaadaya labadoodana kii dilkii hore geystay iyo midka dilkii dambe geystay intaba xabsiga dhexaan ku hubsanay oo maxkamadda ay sugayaan hadda waxaalama loo heli karaa askartan rasaasta ridaysa ee wadada si inay kaligood leeyihiin dadka soomaaliya ma jiraa hadda go-aanaa gaartay oo amniga la xiriira haa xalay oo dhan aan wada fadhinay laamaha amnigoo kala duwan ciidamada digniinaan u dirnay dadka askarta baabuurta isticmaasho mas-uuliyiinta waardiyeysa xoogga dalka soomaaliyeed booliiska iyo nabad sugidda intaba waan wada joognay waana ka balanay wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysa dib dambe u dhicin wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysa soo laabanin oo laga taxadiro ciidamadan tallaabo laga qaaday ciddii ay adi cashee lasoo dhaafa dadka muqdisho waxay si weyn u hadal hayeen dareenka la xiriira dilka askarta dowladda ay u geysanayeen dadka shacabka saaran mootooyinka waxaana labada diloo ka dhaca muqdisho ay ahaayeen kuwo si weyn looga dareema hadalhayntooda magaalada muqdisho sakariya sowdow wada dhashay ayaa lagu dila mootabajaaj ay saarnaan xilli ay marayeen isgoodka debka waxaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa muqdisho lagu dilay wiil dhallinyaro oo lagu magacaabi jira mahad cabdiraxmaan oo asna saarnaa mootabajaaj maanta ayaana lagu aasa qabuuro ku yaala degmada kaxda cabdulqaadir okey v o a muqdisho